Hay'adda Hormuud Salam Foundation ayaa deeq gargaar ah oo ka kooban raashin iyo lacag caddaan ah gaarsiisay Isbitaalka Dhimirka Lazareti iyo Ururka Haweenka Qaranka. Deeqdan la gaarsiiyay isbitaalka ayaa waxay ka kooban tahay raashinka noocyadiisa kala duwan sida bur, bariis, sokor, iyo saliid. Hay'adda Hormuud Salam Foundation ayaana ugu talagashay in bisha barakeysan ee Ramadaan ay ku afuraan dadka dhimirka ka xanuunsanaya ee ku jira Isbitaalka Lazareti. Cabdiraxmaan Ibraahim, Guddoomiye Ku-xigeenka Hay'adda Hormuud Salam Foundation, ayaa ugu horreyn ka warbixiyay deeqda ay gaarsiiyeen Isbitaalka Dhimirka.
maanta eh, waxaan soo booqannay isbitaalka foralini ee ee mentalka ee dhimirka oo runtii isbitaalkan waxaan ugu soo dhaweystay dr faadumo oo maaragtay mar walba runtii meeshan eh, ka mid ah dadka maaragtay hogaamiya isbitaalkan runtii waxaa maaragtay ku xareysan ilaa boqol konton oo dad dhimirka la marka hormuud islam foundation sida caadado ah maanta waxaan soo booqanay oo aan hal- halkan keennay eh, raashin kala duwan eh, bur bariis sokor iyo saliid oo aan rajaynayno inay ku kaalmaystaan eh, eh, quudinta la quudinayo dadkaas dhimirka la oo runtii eh, u baahan eh, bulshadoo dhan inay runtii maaragtay taakuleeyaan Eh, waxaan u baaqayaa runtii bulshada soomaaliyeed inay qayb ka qaataan sida isbitaalkani runtii oo ka shaqeeya dhimirka dad badan ay ku xariisan yihiin ay u taakula- eh, taakula- eh, taakulan u sii lahaayeen Eh, runtii hormuud foundation eh, waxaan ballan qaadaynaa inaan joogtayno eh, taakulayntan aan maaragtay maanta keennay waxaan rajaynayaa insha allah inay qayb ka noqoto waxyaabaha ay isbitaalka ku kaalmeysanaayo ayaan rajaynaynaa dhankeeda doctoresa faadumo cabdi maco ayaa deeqdan ka gudoontay hay-adda hormuud salaam foundation iyadoona u mahadcelisay hay-adda waxayna sheegtay in mar walba ay sidan oo kale u garab taagan yihiin hormuud salaam foundation mar walba nama ilaawdo sanad walba way noo keentaa sanooyin badan waa noo keentay ilaahay waxaan ka baryayaa in meeshay ka soo saareen wax kheyr qaba u soo saaro Een, hay-adaha oo na xasuusta ayay ka mid tahay